إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahin ayaa laga helayaa weerar kabiin ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ah ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalku ay burbureen dagaalkii caadna looga dilay in ka badan boqol askari isagoo dhanka kale sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka xoog badan tahay sidii hore khasaare nafeed ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad ka sameeyey deegaano hoostaga degmada xudur ee walaayada islaamiga ah ee bakool in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya madaxda dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan dagaal beeleedka ka socda gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax saaka ka dhacay magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala egtay ayaa ku lugeynayay xaafadda towfiiq ee degmada yaaqshiid waxaana jira khasaare kasoo gaaray qaraxa ugu yaraan laba ka mid a askartii qaraxa lala beegsaday ayaa goobta ku geeriyooday waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex kale kuwaasoo laga deyrinayo xaaladooda caafimaad dhanka jubbooyinkana faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa weerar kabiin ah oo shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kaas oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka weerarkan kabiinka ah ayay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalaya deegaanka farwaamo ee duleedka magaalada kismaayo waxaana kabiinkaas dowladda federaalka looga dilay hal askari halka mid kalena looga dhaawacay khasaare nafeed ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan warkaas iyo war kaloo ku aadan in ka badan toban ruux oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya waxaa ka waramaya mahad cubayd shilal gaadiid oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddamada kenya iyo soomaaliya shilka koowaad ayaa la sheegay inuu ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka kisumu iyo nairobi oo ka tirsan dalka kenya gaadiidka isku dhacay ayaa la sheegay inay ahaayeen gaari bas ah iyo mid xamuul ah baska oo ku sii jeeday nairobi ayaa isku dayey inuu xawaari ku dhaafo midka xamuulka ah halkaas ayaana la sheegay inuu shilku ka dhashay waxaa la soo warinayaa inay ku dhinteen kow iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen konton iyo saddex kale sida laga soo xigtay taliska ciidanka taraafikada gobolka nyanza oo ka mid ah dalka kenya waxaa intaas dheer in dadka dhintay ay kala ahaayeen laba dumar ah siddeed rag ah iyo ilmo yar dhaawacyada ayaa la geeyey isbitaal si loola tacaalo xaaladooda caafimaad waddanka kenya ayaa waxaa ku badan shilalka gawaarida dowladda kenya ayaa tirakoob ka sanadlaha ah ee ay soo saarto waxay ku sheegtay in sanad weliba shilalka ay ku dhintaan dad gaaraya saddex kun iyo shan boqol oo qof tiradaas ayaana ah mid isbeddel uu ku dhici karo oo ku xidhan hadba sida ay wax uga dhacaan sanad weliba dalka kenya dhinaca kale shil gaari oo isna ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan waddada laba boqol ayaa waxaa dhaawac ka soo gaaray saddex ruux saddexdan qof ee ku dhaawacmay shilka ayaa kala ah nin iyo laba wiil wuxuuna ka dhashay isku dhaca gaari booyad ah iyo mid kale shilalka gaadiidka ayaa ku badan dhulka uu joogo maamulka somalilan guddiga maaraynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad ka sameeyey deegaan hoostaga degmada xudur ee walaayada islaamiga ah ee bakool cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya
dadka ku nool deegaanka mooragaabey ee hoostaga degmada xudur ee walaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa siyaabo kala duwan u saameeyey daadadka ka dhashay roobabka ka da-ay deegaanka iyo guud ahaan gobolkaas dadkii ku saamoobay musiibooyinkan isbiirsaday ayaa gurmad ka helay guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab deeqda la gaarsiiyey dadka ku nool deegaanka mooragaabey ee walaayada bakool ayaa isugu jirta raashiin iyo agabyo kala duwan ugu horeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey malaaqa guud ee beesha hadame malaaq cabdulaahi maxamed yare saas daraaddiya xarakada oo matee ogaati waxaan gurmatay geeka raashinleen giibihay meeliyeeda waa geeka roogna ilaahi subxaanahu watacaalaa mahadiis bacdishe walibaan mahanagaane xarakat shahool mujaahidiin amiirkan ka sarreeya abu cubeyda xafidahullaahu iyo unti ha ku hooseyte inta arday aad shaqeeyo hayto geeka raashin oo tayo leh aan haayna wali humaayay dheed iyo muddi dheen bakhaaril ha ku kuusayay hay-ad gaaladka sheenay an hayne raashin nadiif eh sida bur saliid sokor bariis
qaar ka mid ah dadkii raashiinka la siiyey ayaa ka waramay dareenkooda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin gurmadka soo gaaray bismillaahi raxmaan raxiim anna magaacayla raawmaadkar mursal geeka farhad wiinga ku jarta mooragaabey harakada raashin ayu noo ee bariis bur saliid ninka deegdi farahadna geeka farhad wiinga qabna geeka farhaddi ini walna ninka darana nin ziyaadiyo hanuun fadaan dhabma qabna alxamdulilaahi harakadii geeka hanin dadaali ilaahu madaje korka weel ilaahay ingergeere hatan ilaahay amarshay jara wal sii haanku sii doronge ilaahay ninku seele ilaahay warsadaana wabilaahi tawfiiq alxamdulilah ilaahay maatismainka maxad eliyaane deegaanka mooragaabey ani madi hor barakaca kudhii maariga dhalmaanyo dadka galli bii fatahaad ee wiin dadka galeen geeka nuku jarta salama falaan raashima saliid sokor bur bariis kancida oo mayl raashan darawdiya e maaragna farahaadaasa dhulka ku jari alxamdulilah uma alxamdulilah may kala sheegane macawanadii geeka lahna geysi alxamdulilah ilaahay anka maxadyaana ilaahay nasrije ini allasiyo anka do'aayan ani ilaahay ingargaaro anka do'aayan aniyo ikitaabsho kornagdaanganka do'aayan magagay faamay salaada dhere faamay salaad eedan boorgaabaya dadka rooga kumad aha geega maydhika dhiibaha ee raashin bariis i sokor i saliid iyo onay sinyeer yana nasi mujaahidiinta ilaahay na siiya iya kamahadsanna deegaanka bihi na burburi beeron aadi ma eh walyar wallayka bahay waana dhuunqobadii balaasaga gari beeron biina dhilmaanyana anuwa qabna biin hanuwa guryaanoo fadhiya guryaalkuna ka shagaysada fadni bii fadhi gurmud fayla geekan helin ilaahay mahadleh tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhawaaqday guddiga maareynta fatahaadaha waxa ay howlo kala duwan oo isugu jira farxirid iyo raashin qaybin ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano kala duwan oo ku yaala walaayaadka islaamiga ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay burbureen dagaalkii caadna looga dilay in ka badan boqol askari isagoona dhanka kale sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka xoog badan tahay sidii hore waxaa faahfaahinaya cabdifataax faarax waxaa ise soo taraya xildhibaanada ka hadlaya howlgallada ugu dambeeya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona qiray in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay meelo badan kala wareegtay dowladda federaalka xildhibaan kulanajiis oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay sida ay mujaahidiintu u dardargeliyeen dagaalada ka dhanka ah ciidamadooda ayna sii burburayaan ciidanka dowladda si gaar ah kuwa loogu yeero gorgor iyo danab
shabaab inay sidii hore ka xoogeysanayaan inay ku fara badan la wareegeen ciidankii soomaaliyeed ee tababarnayo oo burburayo kulanajiis oo sii hadlayay ayaa ka sheekeeyey qaab burburka ciidan ee dowladda federaalka tan iyo kusoo laabashadii madaxtinimada dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud isagoona soo qaatay malxamadii caad sheegayna in halkaasi lagu dilay tiro ka badan boqol askari oo dowladda federaalka ah hub badanna lagala wareegay
ciidanka unityo aada u tababaran baa ku jira unitka danab unitka gorgor unitkan lagu soo tababaray imaaraadka la dhihi jiray lagu tababaray eritria ee loo baxshay ilaalo qaran unityadaas waa unityada aada ugu tababarnaa soomaaliya oo ciidamada mustaqbalka la filahayay soomaaliya inay isku hayaan ay ahaayeen unityadii baa ku burburay waa ku baaba-een dhalinyaro badan baa ku baaba-day waxaa kaloo ka dhacay hub fara badan in lagala wareegay welina dagaalkii uu meelihiisii uu taagan yahay hadda ugu dambeysay asbuucii hore magaalada caad ay dib u qabsadeen magaaladaasoo ciidan badan uu ku leeday oo ilaa boqol iyo masaada ah oo fara badanna lagula wareegayo marka waxaa moodaa shabaab inay sidii hore ka xoogeysanayaan tan iyo barbilowgii dagaalka ee xasan sheekh uu ku iclaamiyey lagelidda dagaal shabaab waxay dowladdiisu ku weysay saraakiil iyo askar muhiim u ahaa waxaana hadda muuqanaysa inay cagta saartay dhabbihii dib u gurashada iyadoona lagu wado inay meelo badan oo ka mid a gobollada dhexe ay ku duushay isaga baxdo maadaama ciidamadii ay noqdeen kuwo la dilay iyo kuwo moraal ahaan u jabay si kastaba ciidamadii kasoo firxaday fagaarayaasha dagaalka ayay dowladda federaalka ku riday xukumaad adag iyadoona ku eedeynaysa inay dhabarka u jeediyeen xarakada shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan madaxda dowladda federaalk ah ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan dagaalbeeleedka ka socda gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka waramaya qaar ka mid ah odayaasha beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa fariimo adag u diray madaxweynaha dowladda federaalka iyo mahadsalaad kuwaas oo hurinaya dagaal beeleedyada ka socda gobolka galgaduud sidoo kale waxa ay fariin u direen madaxweyne qorqor isagoona ay ku eedeeyeen inuu qeyb ka yahay hurinta dagaalka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo cabashadooda ka warmaya waxay sameeyeen inay dadkii cabdi ciidan haddii la diro oo wiila la diro liyaa dadka soo laaya deriska in burceel dadka laga soo diro balambala laga diro in waddankoola la dhibaateeyo ayagoo u diidaya ciidanka ugu diidahaya maha salaad warqadiisaa ka dhex muuqata ciidanka la qorahaya iyo xasan shiikh inay lababa isku dhuftaan oo hadba laba iska hor keenaan oo yidhaahdaan hebel baan hebel ku bedelay hebel baan hebel ku bedelay inta hadda wiil loo tago adaan hebel kugu bedelaye hebel wiimow si ay isaga hor yimaadaan wiilashu madaxda dowladda federaalk ayaa qayb ka ah hurinta dagaalbeeleedyada ka socda gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya iyadoona aysan jirin cid kala dhex gasha si kastay ahaataba waxaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya dagaalbeeleedyada ka socda qeybo ka mid ah dalka soomaaliya iyadoona ay kow ka yihiin ciidanka iyo madaxda dowladda federaalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa